sanad walba tuulooyin badan oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan tuulooyinka u dhow jiinka webiga waxaa saameyn ku yeesha fatahaadda webiga shabeelle kaasi oo cagta mariya dhammaan dalagyada u beernaa dadka beeraleyda si looga gaashaanto fatahaadda webiga ayaa gudoomiyaha tuulada gumbi oo hoos tagta magaalada jowhar maxamed aadan macow waxa uu ku baaqay in caratuur lagu sameeyo goobaha webigu ka fataho maadaama dadka tuulada ay yihiin kuwa ku tiirsan tacabka beeraha
taasoo ah maanta xooga dalaga waa iska culus yahay beeraha kuwana waa go-aan kuwana waa bilain marka culays badanaa jiro oo sida ugu badan baan ugu soo fataaho oo beeraha naga jaro marka waxaa ilaa lahay dowladda federaalka amba maamulaha ambase maamulka ambase aheen hay-adaha dibka inay naga caasuraan gubiga ka dabadeedna nolo beeraha noola falo nolol maalgeliyo si aan wax ku soo saarno oon ka horumarinta oon kaaga qayb galno waa jecle waa jirtaa goobo badan oo sadaad ka sameeya waa jirtaa ilaa adiga shan boqol oo mitir aba hal kiilo webiga labadiisa teg bariga oo raxsin wuxuu ka sameeyaa fatahaad siigow la yidhaha biyahaas oo ka baxa biyo badow oo loo yaqaana siigow beeraha webiga u dhagow dhan waa jaraa beerahaas galab laguma haayo qoraxeedkina lama tacdi karo oo cuncun iyo wax daranaa meesha joogo xiliga oo roobka tahay ama beeraha la tacdi lahayna biyaha siigoga ku baxaya marka siigogaas waxaa jeclaan lahayd inana laga qaran si aan beerahaas ku tacbad gudoomiyaha oo sii watay hadalkiisa ayaa sheegay in xilligan dhibaato ay ku qabaan hayayaan uu sheegay inuu saameeyey dalagyadii ku beernaa beeraha waa jirtaa dalaga la abuuro sida yaayada waxaa jiro geed duro la yidhaaho oo duraayo oo haddaad suuqa u geysatid oo iibkila jiraahidna wax lagaa gadanayna ayna ahayn oo yaayadooda ay baqbaqsan tahay oo lagu khasaaraayo galeyda waxaa jira wax malabi tacadey la yidhaaho sisinta sidoo kale wax dhan cudur ay leeyihiin cudurkaasna ilaaha ka hortegi karo anaga kama hortegi karnin baaqa gudoomiyaha tuulada gumbe ayaa ku soo aadaya xili deegaano dhowra oo ka tirsan maamulka hirshabeelle ee horay saameyn ugu yeelatay fatahaadda webiga shabeelle